madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa maanta khudbadiisa uu ka jeediyey golaha guurtida iyo wakiilada ayaa waxa uu kaga hadlay doorashooyinka soomaaliya iyo sidoo kaleeto qaramada midoobay iyo doorashada somalilan warbixintan hargeysa waxaa kasoo dara wariyahayaga qadar maxamed cakule madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa khudbadsanadeediisan waxa uu kaga hadlay qodobo doora ay ka mid yihiin doorashooyinka somalilan ee dhacaya bisha mey koob iyo soddonkeeda sanadkan baaritaano hantidhowrka somalilan ay sameeyeen iyo eedaysanayaal oo uu sheegay madaxweynuhu inay u xidhxidhan yihiin lunsi hanti umadeed madaxweyne biixi ayaa soo hadal qaaday maandooriyaha iyo dhibaatada uu ku hayo dhallinyarada somalilan iyo guud ahaanba bulshada kala duwan maanta ciidamadu waa diyaar komishinku waa diyaar xukuumaddiiyo miisaadeedu waa diyaar ilahay mahadi wayn joognaa talada waxa weeye inaynu si wanaagsan hawsha hore nugu xuno waxa sharaxan oo haddii ala yidhaahdo maanta golaha taagan sagaal boqol iyo saddexiyo sagaashan murashax hablo waa ku yeeli waana wakti la wadaro dal waliba soo maray taa isku canaanamayno waa wax la baran doono oo socdo laakin waa ku jira waxaynu ognahay oo maanta somalilan qof waliba garanaya inta dhacaysa waxa soo bixi doona tiro ku dhow saddex bo saddex boqol iyo labiiyo soddon waxaa kale uu madaxweynaha somalilan soo qaaday kagana hadlay khudbaddiisan xidhiirka somalilan iyo qaramada midoobay wadahadalladii somalilan iyo soomaaliya iyo sidoo kale xildhibaanada ka soo jeeda somalilan ee la doonaya in magaalada muqdisho lagu doorto maanta muqdisho dowladdii hore waktigeedu u dhammaaday dowlad cusubaa lama dooran sharcina uma kulmin haddana waa fadhaya waa maamulaya somalilan waxay diiday oo markii ay madax tii la wada lahaa ay duntay ay ka doorbiday inay gaar u tashato hadday soddonkii sane iyadu gaar u baxday qodobada la isku haysto ee saddexda ah waxa yaab leh oo ka mida oo mar walba idaacadda laga hadla waxaa la ysku haystaa baarlamaankii gobollada waqooyi matalixaa cidda soo dooranaya qaranka halkaa baarlamaankiisa fadhiyo ee dowladdiisa fadhiyo ee ummaddiisa wada shaqaynaysa ee meel walba qof waliba maanta codkiisa ay qaateen doorashada diyaarkaa bal sababta xamar looga odhanaayo baarlamaankii matal lahaa baa la daydayayaa bal waxa ay kordhinaysa ee gardarro iyo nac iyo xumaan ahayn hala ii sheego sibcadda qor waa ka dhexaysaa waxay ku dhisan tahay oo madaadida koobaad jeerarkaas siday laynoo sheegay inay ixtiraamaan xuquuqda bini aadam inay ixtiraamaan aayaka tashiga ummadeed somalilan waxay tirsanaysaa markay eegto soddonkii sanada u dambeeyey jimcadda qurbaha ka dhexaysa si ay isaga indhatirayso qadiyadda somalilan oy gurigeed baa ragtahay xeerkeeda iyo waxay ku dhisan tahay somalilan waxay u aragtaa in ay ka gudbayso oo aanay ku dhaqaynin somalilan sharcigii loo asaasay way garabarayso madaxweynaha somalilan ayaa sheegay in maxkamad la saari doono siyaasiyiinta somalilan u dhashay ee soomaaliya jooga qolada somalilan u dhalatay ee halkaa wax ka daysana waxaan leeyahay waxaan u sheegaynaa iyagana sharcigii lagula dhaqmaayay in la adkay doono inoo fudaatay in la yidhaahdo waa hebel uu ka soo noqday caabisuu doonaya dabeetana lasoo horqaadanaya waa nin weynoo dalkiisa ka soo noqday la saamaxay dee hala saamaxo haddana uu noqdo kii la saamaxay baa noqday inuu ka taliya meesha dee caqlimaha qarnooyin meelka ka dhacaysa sharcigii adkaaye baasgaraysteen ee ahaa ilaa maxkamadda mariyo lama saamixi karo kii baa lagu dhaqayaa kusalada sidoo kale madaxweynaha ayaa carabka ku dhuftay arrimo la xidhiidha amniga iyo nabadgelyada guud ee somalilan gudaheeda isagoo si gaarana carabka ugu dhuftay dhibaatada ka dhalatay maandooriyaha isagoo tilmaamay in ay jiraan dhallinyaro aad u fara badan xabsiyadana kala duwan ee somalilanna ugu jira ka ganacsiga maandooriyaha madaxweyne biixi ayaa carabka ku dhuftay in baahida caafimaad ee bulshada somalilan ay tahay mid ballaadhan isagoo sheegay in dadku aanay kalsooni ku qabin dhakhaatiirta somalilan iyo inta badan xarumaha caafimaad ee gaarka loo leeyahay iyo kuwa ay dowladdu maamusho ama gacanta ku hayso waxaana uu sheegay in sanadkii lagu qiyaasaya lacag lixdan milyan oo dollara in dadka bukaanka ah ee debadaha u baxa ay ku kharash gareeyaan sanadkii qiyaas ahaan gebagabadiina madaxweynuhu waxa uu haweenka somalilan haweenka soomaalida iyo guud ahaanba caalamka uu u diray dhambaal hambalya munaasibadda caalamiga ah ee maalinta haweenka adduunka ee siddeedda maaris darteed khadar maxamed cakule v o e hargeysa